Magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxay caan ku tahay wax soo saarka beeraha gaar ahaan dalagga bariiska, barowga kaasi oo ay tacbadaan beeraleyda Jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada. Cusmaan Xasan Buule oo ka mid ah dhalinyarada bartay cilmiga beeraha ayaa ka hadlay xilliyada la tacban karo dalagga bariiska isagoona beeraleyda ugu baaqay in la kaashadaan dadka bartay cilmiga beeraha marka ay tacbanayaan dalagga bariiska.
aan hadda gobol kale hadda jowhar marka laga reebo gobol kale hadda bariis lagu tacabo ma aqaani ani hadday jirtana maya waa wax badan ma aha hadday jirtana marka anagoo marka awood u leh in xilli kastaba aan beerano bariiska marka nasiib maxay noogu tahay nasiib daree noogu tahay bariiskii wax soo saarkiisa inuu dib u dhaco hoos u dhaco marka waxaan leeyahay beeraleyda wax soo saarka bariiska ha badiyaano markay bariiska beeranayaanna dadka aqoonta u leh bariiska hala tashadaana si markaa wax soo saarkooda uu bato xiliyada ay beeranayaana deertii ha ka dhigtaana guwa wax kalaa iska tacbadaan wax kaloo ku fiicana oo waxaaba jirtaba dalag kaloo ku fiicanaaba jirta oo xilligaas ku habboon ha kaga faa'iidaysa ilaan waxaa la rabaa inkamka beertaada galaya ama waxa beertaada gelinaysa kharashka beertaada gelinaysa ha kuu yaraado waxa kasoo baxayana ha kuu bato laakiin haddii wixii markaa beerta gelinaysa kuu bataan wixii kasoo baxaya uu yar yahay waxa waaye khasaaro waay waa taas waxay keenaysaa marka qofka beeraaleyga ah waxay u keenayay niijab inuusan mar dambe beris tacbanin maaha markii ugu horeysay ay dhalinyarada wax baratay ay ka hadlaan sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha